asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubintayna murtada maanta xubintayna murtada maantana waxaa a alaabaa halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubintayna murtada maanta ee aan sida joogtada koobtan ugu wadaagi jirnay innagoo isla eegayna dhinacyo fara badan oo haddii eebayd maayo eray bixin tusaale sheeko tilmaan qiyaas digniin reebis saadaal odoros iyo waxyaalo la midahoo badan ku qiimaynayan waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid maqaar siib ah ama haddii eebayd mahayo digagurisa ama digaxaadhisa ama xagaafo ah ama haddii eebayd mahayo bulbulisa ah ama haddii eebayd mahayo xarkii geedaha geli jiray sidii siyoo kaleento u xordaysa waxyaalo fara badan oo aan xubinta la dhihi karo waa xaradho ama waa qalinkii haddii eebayd mahayo tusaalayaal fara badan muujinay waana xubintaan is leenahay ma ahan mid laga gayoon karo haddii aad uurka ku hayso inteeda badan ama aad fahanto ereyada ku jira xubinteenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi saddex saddex bay la diriraan waxaa la yidhi saddex saddex bay la diriraan saddex saddex bay la diriraan marka lagu leeyahay waxyaalo fara badanoo wax la dirira ayaa jira laakiin saddexdani saddex ka soo horjeeda iyaga ayay cadow ku tahay weeyaan ujeedadu saddexdan saddex iyaga kasoo horjeeda bay cadow ku tahay baa laga wadaa ujeedka guud saddexda cadowga ay ku tahay ee kasoo horjeeda waxaa la yidhi xaqu baadilku la diriiraa xaqu baadilku la diriiraa runtuna beentay la diriirtaa nabaduna colaaday la diriirtaa haddii eebayd mahayo waxaan xusuustaa hees ay ku jirtay inkastuu badhaadho boqolaalku soo jiro baadilkii ballaadhaba xaqa unbaa burburiyo ka buruud sarreeye xaqa unbaa burburiyo ka buruud sarreeye ayaama soo xasuustay haddii eebayd mahayo marka saddexdan midba mid ayuu la diriraa ama ka buruud sarreeyaa xaqu baadilkuu la diriraa waa ka buruud sarreeyaa runtuna beentay la dirirtaa waa ka buruud sarraysaa nabaduna colaaday la dirirtaa waa ka buruud sarraysaa saddexdaasi saddexdaasay la diriraan haddii eebayd mahayo haddaan saddexdaas saddexdaa loo helinna dee waad garanaysaa waxyaalaha dhacahaya dee horteenayba ka muuqdaan ama maskaxdaada ayayba ku sawiran tahay waxa dhici kara saddexdaasoon saddexdaa loo hel xaq haddii la waayo baadilka cirka gaadhahaya oo sida maanta adduunkuba intiisa badan uu u ololaynhayo ama durbaanka u tumanhayo ayaaba sidaasaho maaragtay in baadilku hawada galo oo aad mooddo inuu yaro maaragtay soo xaydxayitay oo u u baahan yahay in ramasta laga dhigo ama haddii ilaahay kuu sama ogolyahay digada laga dhigo ama haddii eeba kuu sama ogolyahay cagta la mariyo inuu hadda u baahan yahay cid kastaa iska aragto oo baadilkii baa bannaanyaal iska noqday oo marka xaqa in la muujiyaa waa muhiim runtuna beentay la dirirtaa beentan farada badanna dee run bay u baahan tahay lagaga hortago colaaduna nabad bay u baahan tahay lagu rusheeyo oo iyadoo dhanba daad sidii ula tagta mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin iswaalaba waabiyaa hela nin iswaalaba waabiyaa hela